waxaan odhan lahaa horta jawi fiicanuu ku dhacay haddaan kaaga waramo ani waxaan dhihi lahaa jabuuti waa wadanka keliya ugu nabadgelyada fiican haddaad fiirisid adduunka kale waxaa meesha keliya oo waxa waaye aan la yaabnay oo aan annaga habeenne waxaan jirnay deegaano ka mid ah oo ka baxsan magaalada oo aad uga fog oo la yidhaahdo galaamo iyo diqili iyo tajuura iyo dhulkaas ayaan dhowr habeen aan ku sugnayn waxaan la yaabay amniga ay haystaan waxaan ku ammaanayaa madaxdooda horta waa amniga meel la mid ah meelo badan ayaan adduunka tegey oo jabuuti la mid ah weligay maark ilaah waxaan ugu baryayaa inuu usii siyaadiyo tan kale doorashadana waxaa waaye waxay ka dhacday goobo badanay ka dhacday codayn fiican baa dhacday inkastoo ay ay jireen ayadoo maalin jimca ay ahaydoo dadkii ay salaad iyo ay ku jireen gelinkii dambe ayay dadka aad u yimaadeen sidii la rabayn waa u dhacday dhinaca securityga dadka ilaalinaya aad bay u fiicnaayeen waxaan aad u ammaanayaa qaabka loo qabanqaabiyey iyo habka ay u dhacday waxaan dhihi lahaa waxa waa in lagu daydo way annaga haddaan soomaalin nahay hadda waxaan sawir badana halkan ka qaatay si aan dadkayga ugu geeyo xataa aan baarlamaanka ugu sheego waxaan meesha ku soo arkay waa magaalo jabuuti waa waddan aad iyo aad ah u degan dhinaca nabadgelyada ha haato dhinaca xataa soo dhoweynta dadka markaan baadiyaha aadnay aad bay noo soo dhoweeyeen annagoo ka kooban african unionka iyo dad ka tirsan baarlamaanka african ahayn dhammaanteen waxa waaye waxaan bogaadin u diraynaa dadkii nagu soo dhoweeyey meelihii aan tagnay goobihii deegaano ka fog magaalada ayaan ku qornaa anigu xageed ku qornayd aduu diri anugu waxaan ku qornaa diqille iyo galaamo iyo dhinacaas ayaan ku qornaa waaya xafiisyadii codbixintii aad marteen maxaad ka aragteen waxaan ku aragnay si wanaagsan ayadoo u socoto hawshii waa ta hadda warbixinta la siinayey dhammaan dadkii ka yimi maxaa ladahay bress conferencegii haddii la qabanayo waa maqlaysay habka uu u bixinayay maxaa ladahay ninka annaga noo qaybsanaa mas-uulka naga ahaa markaan aad iyo aad aan ugu faraxsannahay habka waxay u dhaceen laakiin idriis dhaliilo fara badan ayaa ku jiray warbixintii riboorkii uu sameeyey guddoomiyaha guddidan african union ee korjoogga doorashada marka waxyaabaa la soo qaadan kara waxaa ka mid a in xafiisyada codbixinta qaarkood aanay wakiillo u joogin axsaabta mucaaridka waxaa kaloo carabka ku dhuftay oo lagu xusay warbixinta in markii tirintu ay dhacday inaan wakiiladii mucaaridka la gaadhsiin waraaqihii natiijooyinka xafiisyadu siday usoo kala baxeen tu kaloo saddexaad bay ku dareen oo xagga tala bixinta waxay sheegeen uu sheegay guddoomiyahan guddida african union ee doorashada kor joogay jabuuti in la sameeyo guddi doorasho oo madax bannaan oo mustaqbalka qabanqaabisa doorashooyinka soo lama odhan karo waxyaabahaas waa waxyaaba fara badan oo la taaban karo oo lagu canaanan karo jabuuti horta saaad og tahay waxa waaye waa waddan keliya africa sideedaba waa ku cusub yihiin barnaamijyadan qalad waa iska dhici karaa laakiin badanaa waxaan arkaya inay dadka dadaalayaan ayadoo maalin jimca ay ahayd dadkana ay u badnaayeen inay nastaan ay ka habbooneed maalin kale in la sameeyo doorashada ay dhacdo ay fiicneed laakiin waxaan anigu u arkayey maxaa lalahay in hawshii sidii la rabay ay u socotay laakiin dhaliilo waa iska jireen oo soo daahitaan iyo waxaas waa jireen taasna waa waa wax iska dhici kara waay laakiin meelaha annaga aan ku aadnay waxay u badnaayeen in ay hal xisbi oo u m b inuu maxaa lalahay dhinacaas ay dadkii aad u taageersanaayeen ma arkin maxaa lalahay xisbi kale oo meesha ka socda aniga maxaa lays odhan karaa jabuutiyan hannaanka dimuqraadiyadda kolkaad eegto anba la qiimeeyo xagga dowladda kale xagga shacabka reer jabuutiyan bisaylkiisa xagga siyaasadda maxaad ku tilmaami lahayd aragtidaada
kolley waa annaga afrikaan baan nahay saad ka warqabtid waxa waaye wax walbaba step by step waaye waxay ku sii soconayaan waxaa la gaari doonaa hiigsi oo mar ay noqon doonto maxaa lalahay doorasho aad u wanaagsan laakiin hadda hadday cilado jiraan xataa waxa waaye waa laga bixi doonaa laakiin waxaan arkayaa in bilow fiican tallaabada koowaad ay tahay oo ay hanaqaadeen dadka jabuuti